أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه باب الهدية للمشركين هذا مدكني باب جواز الهدية hadiyada bannaanaashadeedu u baab yahay lilmushrikiina gaaladii in wax loo hadiyeeyo ay bannaan tahay tarjamadani waxay cagsi u tahay tarjamo noogu jirtay casharkeennii shalay cagsigiisiiu casharkeennii shalay waxaanu soo qaadannay inay bannaan tahay hadiyada mushrigga in la aqbalo oo qof gaala inuu wax kuu soo hadiyeeyo oo ay bannaan tahay in laga qaato maadaama nebigeennuba uu sameeyey sala allahu calayhi wasalam tarjamadana waa tii shalay aanu soo qaadannay cagsigeeda waxaa weye inay bannaan tahay qof mushriga inaad adigu wax siiso qof gaala inaad wax siiso ood u hadiyeyso way bannaan tahay axaadiistii iyo aayadihii ku soo arooruu sheekhu noo sheegi doonaa raximahu llahu tacaala wa qowlillaahi tacaala ilaahay qowlkiisana waa u baab ilaahay uu yidhi laa yanhaakum allaahu ilaahay idinka nahyin maayo oo ilaahay idin diidi maayo can iladiina kuwii xaggoodii lam yuqaatiluukum aan idinla dagaalamin fi ddiini diinta kuwii aan idinkula dagaalamin oo walam yukhrijuukum min diyaarikum guryihiinnana aan idinka saarin ilaahay idiin diidi maayo an tabaruuhum inaad ixsaan u samaysaan maxalu shaahidka sheekhuna waa an tabaruuhum halkaasu oo ixsaanka wa min albiri waxaa ka mid ah alhadiyatu lahum in wax loo hadiyeeyo ayaa ixsaanka loo samaynayo ka mid a oo wa tuqsiduu cadaalad aada samaysaan oo ilayhim kuwa mushrikiinta ah oo gaalada inaad cadaalad u samaysaan ilaahay idinka nahyin maayo mar haddaysan xarbiyiin ahayn oo diintii aysan idinku dhibaynin oo idinla dagaalamaynin maxaa yeelay in allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsidiina kuwa cadaaladda sameeya ilaahay wuu jecel yahay subxaanahu wa tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadahanaa khaalid bnu makhladin huwa alkuufiy qaala xadahanaa sulaymaan bnu bilaalin huwa almadani qaala wuxuu yidhi sulaymaan xadaanii cabdullaahi bnu dinaar huwa almadani can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cumar ra'aa cumaru cumar wuxuu arkay xullatan isku joog isku jooggaasoo calaa rajulin nin dushiisa ahaaday xulladaasoo tubaacu ee la gadayo fa qaala markaasuu wuxuu yidhi sayidunaa cumar linnabiy nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam ibtaca haadihi tan gado isku joogga ninkani uu wado oo uu iibsanayo middan gado taasoo alxullata ee isku joogga ah talbasuhaa xulladaa aada labisatid yowma aljumucati talbashaa maydin qora idinka saas anigana saas ii qoraba saasaa fiican ibtaca haadihi tan iibso taasoo alxullata isku joogga ah talbashaa aada labisatid rasuulka ilaahay xullada yowma aljumucati maalinta jumcada aada labisatid wa idaa waktigii inaad labisatid oo jaaaka alwafdu wafdigu uu kuu yimaado fa qaala markaasuu nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innamaa in kale maahana yalbasu haadihi isku jooggan xariirtaa waxaa labista man ruuxaa labista ruuxaasoo laa khalaaqa wax nasiiba lahu ruuxa uusan u sugnaanin fil aakhirati aakhiro dhexdeedana aan nasiib u lahay fa utiya rasuulu llaahi rasuulka ilaahi waxaa loola yimid sala allahu calayhi wasalam minhaa min tilka alxulla isku joogyadaas bixulalin isku joogyo fara badan ayaa loo keenay nebigu sala allahu calayhi wasalam fa arsala nebigu sala allahu calayhi wasalama ilaa cumara cumar wuxuu u diray minhaa min tilka alxulal isku joogyadaa faraha badan oo bixullatin hal isku joog ayuu sayidunaa cumar u diray nebigu sala allahu calayhi wasalam fa qaala cumaru cumar markaasuu wuxuu yidhi kayfa sidee baa albasuhaa isku jooggaa xariirta ah sidee u labisanaa waqad xaal qulta fiiha fi lxulla isku joogga dhexdiisa aad ku tiri maa hadal hadalkaasoo qulta aad tiri oo aad tiri qofkii labistaahi aakhiro waxba uma jiraan waa adigii rasuulka ilaahayo qaala markaasuu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innii anigu lam aksukahaa kuma aanan siinin xullada litalbasahaa inaad labisato kuma aanan siinin tabiicuhaa waad gadane suuqa geyso iska iibso ow amase tagsuuha waxaad u labisiyo siine bimacnaa shaksan aakhara qof kale u bannaan sida haweenkii oo kale ama haweenoo kale siiso ama suuqa geyso iibso saasaan ula jeedaa huri nabigu sala allahu calayhi wasalam fa arsala bihaa bitilka alxulla isku jooggaas cumaru cumar wuxuu u diray ilaa akhin walaal walaalkaasoo lahu sayd cumar u sugnaaday walaalkaasoo min ahli makata ahlulmaka ka mida qabla an yuslima alakhu walaalku intuusan soo islaamin waa xilligii uu gaalka ahaye ayuu sayidinaa cumar walaalkiisoo gaala uu u diray xulladaas maxalu shaahidka marka imaamu albukhaari xadiiska uu ka deliishanayo waxaa weeye fa arsala biha cumaru ilaa akhin lahu min ahli makata qabla an yuslima waa baabu jawaasi alhadiyati lilmushrikiin oo qofkii gaalkaa sidaa in wax loogu hadiyeeyo way bannaan tahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xaddahanaa cubayd bnu ismaaciil huwa alkuufi qaala xaddahanaa abu saama huwa xamaad bnu usaamata alkuufi can hishaamin can abiihi can asmaa'a binti abi bakrin radia allahu tacaala canhuma qaalad waxay tidhi asmaa qadimat calaya ummi hooyaday ay ii soo gashay walxaal hiya hooyo mushrikatun ay gaalo tahay fii cahdi rasuulillaah xilligii rasuulka alle ii soo gashay hooyo gaalo ah sala allahu wasalam wabaaraka caleyh fastaftaytu rasuula allahi rasuulka ilaahay aan ka jawaab dalbay oo waxaan idhi wax ma siin karaa qultu waxaan idhi inna ummii hooyaday qad qadimat way soo gashay walxaal hiya iyadu raagibatun waxdoon ay tahay iyadoo wax dalbaysaoo wax doona ayay ii timid waana gaalo hooyaday afaasilu ummii hooyaday ma xidhiirin karaa wax ma siin karaa qaala nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi nacam silii ummaki hooyadaa xidhiiriyo wax sii uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam waana maxalu shaahidka imaamu albukhaari oo qofka gaalka ah in wax la siin karo wax loo hadiyeyn karo axaadiistaasuu sheekhu usoo deliishaday raximahu allahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabun laa yaxilu liaxadin an yarjica fii hibatihi wa sadaqatihi baabun haadaa midkani baabun baabu laa yaxilu liaxadin qofna xalaal uma aha an yarjica fii hibatihi wa sadaqatihi hibadiisii iyo sadaqadiisii inuu ku laabto qofna xalaal uma ahan ayuu u baab yahay imaamu albukhaari raximahu allahu tacaala masalada meesha uga hadli doono waxaa weeye hibada iyo sadaqada labaduba inay isku mid yihiinoo xagga xukunka rujuucu uusan bannaanayn waa xaaraan qofku sadaqadiisii inuu dib ugu laabto hibadii bacda alqabdi markii laga qibdooday ka bacdi inuu yidhaahdo haddana isii xaaraan weeyo lama oggola axaadiisii ku soo aroortuu sheekhu noo sheegi doonaa raximahu allahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadahanaa muslim bnu ibraahim huwa alfarahidi albasri qaala xadahanaa hishaam wa shucba mar hadduu shucbo ku dabaqa yahay waa hishaam ibnu abi cabdillaahi dastawaa'iyu هishaamu وshucbaة qaala labaduba waxay yidhaaheen xadaثanaa qataada wa qataadaة bnu dicaamata saduusi taabiciyu طariir can saciid bn الmusayb can ibni cabaasin radي allahu taعaalى canهuma qaala wuxuu yihi ibn cabaas qaala الnabiyu nabigu wuxuu yihi salى اllahu وslama وbaaraka عalayhi alcaa'idu fii hibatihi qofka hibadiisa ku laabanaya kalcaa'idi fii qay'ihi waa qof matagiisa ku laabtay oo kale uu la mid yihi nabigu salى اllahu عalيh waslم axaadiistaasuu sheekhu marka u deliishado ma bannaano qofku hibadiisii iyo sadaqadiisii inuu dib ugu laabto qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala waxadathanii cabdiraxmaan bnu lmubaarak albasriyu laysa akhan licabdillaahi bni lmubaarak cabdullaahi ibnmubaarak walaalkiis ma aha waa iska magaca unba aabbaha isku waafaqeen mooye shaqo iskuma lahan sheekhani waa sheekh basri ah dabaqadiisuna ayba ka dembaysaba cabdullahi mubaarak uu ka dembeeyey sheekhani cabdiraxmaan bnu lmubaarak huwa albasri قال xdثnا cبدالوارث هو cبدالوارث بن سعيد البصري قال xdثnا أيوب هو أيوب السkhtياني عن عكرمة مولى بن عباس عن iبن عباس رضي الله تعالى عنهما qاaل وxuu yihi iبن عباس qاaل النبي نبgu wuxuu yihi صلى الله وسلم وبارك عليه laysa lanaa anaga nooma sugnaanin mثل الsaوء qofka xun tilmaantiisii anaga nooma sugnaanin qofkan xun tilmaantiisoo kale nooma habboona tilmaantaa inaan yeelanno ayuu ula jeedaa nebigu sala allahu alayh wasalam ay laa yenbagii lana macshara almu'miniin an nattasifa bisifatin damiima sifo fool xun inaan tilmaantaa aanu ku sifowno nooma habboona oo yushaabihunaa uu nagu shabahayo sifada fiiha sifada dhexdeeda akhasu alxayawaanaat xayawaanaadka midka ugu xun uu sifadaa wadaag nagula yahay fii akhasi axwaaliha axwaasha xayawaanaadka midda ugu xunna aan markaa kula wadaagayno xayawaanaadkii qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi liladiina laa yu'minuuna bilaakhira waxaa u sugnaaday mathalu sawi tilmaanta foosha xun walilaahi almathalu laclaa ilaahayna waxaa u sugnaaday tilmaanta sarraysa marka saasuu ula jeedaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi laysa lanaa bimacnaa laa yenbagii lana annaga nooma habboona mathalu sawi qofka xun tilmaantiisii xumaatadaas oo kale ma noo habboona qof muslima inuu ku sifoobo oo kaasi muxuu yahay alladii kii yacuudu laabanaya fii hibatihi hibadiisa ku laabanaya kalkelbi eeyuu la mid yahay yuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam kelbigaasoo yarjicu fii qay'ihi mataggiisii ku laabanayo marka tilmaantaas xayawaanaadka inaan yeelanno oo kale nooma habboon uu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh qaala alimaamu albuhaariyu raximah اllahu tacaala xadahanaa yaxya bnu qazacata huwa almu'adin almaki muadinkii makiga qaala xadahanaa malik malik bnu anas ilasbaxi can zayd bni aslam almadani can abiihi wa aslam almadani mowla cumar samictu cumara bna alkhadaab radia allahu tacaala canhu yaquul xamaltu waxaan sadaqaystay calaa farasin bimacnaa tasadaqtu un baa loola jeeda xamaltu calaa farasin farasaan sadaqaystay fii sabiili illaah ilaahay jidkiisaan ku sadaqaystay faras faadaacahu faraskii waxaa dayacay alladii qofkiiyaa dayacay kaana farasku cindahu ladiga agtiisa u ahaaday qofkii faraska aan ku sadaqaystay oon idhi faraskaa jihaadka iyo u kaalmayso fii sabiili illaah ayaa faraskii dayacay faaradtu waxaan doon uu yidhi an ashtariyahu faraskii inaan iibsado minhu shaksigii aan siiyey inaan ka iibsado ayaan doonuu yidhi sayidina cumar wadanantu waxaana u maleeyey annahu shaksigu baayicuhu faraska inuu gadi doono biruksin rakhiis uu isaga gadi doono waxaanse yidhi faraskii intaas maaragtaahe aada sadaqaysatay oo qaaliga agtaada ka ahaa lacag rakhiis uu isaga iibin doonaa ayaan isiriu yidhi fasa'altu can daalika sha'nigaas waxaan weydiiyey annabiya nabiga sala allahu calayh wasalam sadaqadii qofka aan ku sadaqaystay inaan bal mar kale soo iibsan karo oo gacantayda mar kale ay soo geli karto masaladaasaa nabiga su-aalay sala allahu calayhi wasalam fa qaala markaasuu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu yidhi laa tashtari faraskaa ha iibsan wa in acdaakahu faraska haba kugu siiyo bidirhamin waaxid hal dirham xataa hadduu kaa siiyo ha iibsanuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam fa ina alcaa'ida fii sadaqatihi sadaqadiisa qofka ku laabta kalkelbi eeyuu la mid yahay eygaasoo yacuudu fii qay'ihi mataggiisa ku laabanaya ayuu la mid yahay laakiin sadaqadu marba haddii beec oo kale ay kugu soo gelayso sida xadiiska masalada uu ka hadlayo jumhuurtu waxay ku xambaareen karaahiyo waa karaahiyow xaddu taxriim aysan gaarsiin haddii aad ka iibsanaysid oo beec aad uga iibsanaysid waa karaahiyay jumhuurtu ku xambaareen xaafidku wuxuu leeyaha qowluhu fa ina alcaa'ida fii sadaqati ilaa aakhirihi xamala aljumhuuru jumhuurtu waxay ku xambaareen hada nahya fii suurati shira haddaad sadaqadaadii aad ninkii ka iibsanaysay aada ku sadaqaysatay cala tansiihii ku xambaareen karaahiyo wa xamalahu qowmun qoom kalena waxay ku xambaareenba cala taxriim waa xaaraamay yidhaaheen qaala alqurdubiyu wagayruhu wuxuu yidhi wa huwa daahiru sidaasaaba xadiiska lafdigiisa ka muuqduu yidhi uma zajru lmadkuur makhsuusan waxaa lagu khasisay bisuurati almadkuura wamaa ashbahahaa laa maa idaa raddahu ilayhi almiiraahu maalan laakiin haddii wixii sadaqadii adiga dhaxalka uu dib kuugu soo celiyo taas dee waxa weeye waa milki ijbaari ah milki ijbaariya weeyo kaasoo kale nahyigu ma kulminayo qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabun haadaa midkani baabun baabun qowluhu baabun kada liljamiic bigayri tarjama waa abwaabtii aanu soo mari jirnay oo kaleo tarjama la'aan wa huwa kalfasli min albaabi aladii qablahu baabkii hadda aanu soo marnuu xidhiir la leeyahay qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaثanii ibraahima bnu muusa huwa araasiyu sagiir qaala akhbaranaa hishaamu bnu yuusuf walqaadi sancaani ana bna jurayjin akhbarahum qaala wuxuu yidhi ibnu jurayj akhbaranii cabdullaahi bnu cubaydillaahi bni abi mulaykata almaki ana banii suhaybin waa suhayb ibnu sinaan aruumi suhayb ibnu sinaan aruumi saxaabigaas wiilashiisii mowlaa bani judcaana ah suhaybku suhaybku wuxuu addoon u ahaa bani judcaan qabiilkaa nin ka dhashay oo addoon u ahaa jiray suhaybkuye suhayb binu sinaan aruumi wiilashiisii ayaa iddacow waxay sheegteen beytayni laba guri iyo waxujratan qol laba guri iyo qol kale ayay sheegteenay yidhaaheen annaga iskale waxayna sheegeen ana rasuulallahi rasuulka ale sala allahu calayh wasalam acdaa daalika almadkuur kaa la soo sheegoo labada guri iyo qolka ah suhayban inuu suhayb nabigu hadda ka horsiiyey sala allahu calayh wasalam waa aabbahoodya aabbaheena iska lahaa haddee aabbaheena annagaa dhaxalkiisii le waxaan rabnaa guryaha in dibna la kugu soo celiyo faqadaa marwaanu marwaan markaas wuxuu xukumay maya aan ka boodi ma acdaa daalika suhayban faqaala marwaanu marwaan bnu اlxakam alumawi wuxuu yidhi wa huwa amiiru اlmadiinati fi daka alcahdi magaalada madiinatu lmunawara uu amiirka ahaa xilligaa min qibali mucaawiyata bni abi sufyaan mucaawiyata bni abi sufyaana madaxweynihii weynaa ahaa isaguna markaa magaalada madiino ayuu xukumayey marwaan oo amiir uu ka ahaa marwaan bnu اlxakam fa qaala marwaanu marwaana markaas wuxuu yidhi markii dacwadii loo keenay man yashhadu lakumaa yaa labadiina idiin markhaati furaya calaa daalika sha'ni sha'niga aad sheeganaysaan oo milkiyada guryaha yaa idinkugu markhaati furaya haddee jamacna waa la soo sheego anna beni ayaa la yidhi haddana waxaa la yidhi khitaabkiina laba un baa laga dhigo man yashhadu lakum lama dhihina waxaa la yidhi man yashhadu lakuma yani culimmadu taa waxay uga jawaabeen waxay leeyihiin alladii tawalla dacwata ihnaani dacwada waxa loo wakiishay laba ruuxay ahaayeen biridal baaqin kuwa kale wiilasha kalena baaqi ahaayeenoo maadaama labadan iyagu ay doodayaan oo dacwadii loo wakiishay ayaa marwaan iyagii si toosa ula hadlay uu yidhi man yashhadu lakumaa calaa daalik yaa markhaati idinkaga guryahaas inuu aabbihiin nabigu siiyey sala allahu wasalama wabaaraka calayhi qaaluu markaasi waxay yidhaaheen ibnu cumaraa markhaati nooga ah cabdullah ibni cumaraaba nool ay yidhaaheen oo jooga fadacaa marwaan hu ibnu cumar uu u yeedhay fa shahida waa ka markhaati furay anaa markhaati uhu yidhi nabigu inuu siiyey sala allahu alayh wasalam suhayd wuxuu ka markhaati furay laa acdaa rasuulullah rasuulka ilaahay inuu siiyey sala allahu alayh wasalam suhayban saxaabiga suhayb la yidhaha beytayni waxujra laba guri iyo qol kale inuu nabigu siiyey sala allahu alayh wasalam faqadaa marwaanu marwaan marka wuxuu xukumay bishahaadatihi bisababi shahaadati shahaadati ibni cumar cabdullaahi ibni cumar markhaati kiciisii sababtiisiiyuu lahum wiilashii gurigii guryihii wiilashiiyuu guryihii u xukumay marka ibnu badaal sharxiisa wuxuu ku leeyahay sidee marwaan hal markhaati wax uu xukumay hal markhaati ilaa waa markhaatiga waxaa bixiyey xadiiska lafdigiisa waa cabdullahi ibni cumar oo keligiisa ibnu badaal isagu wuxuu ku jawaabi wuxuu leeyahay wuxuu ku xukumay waxaa weeye waa bishaahid waaxid wa yamiinin waa hal markhaati iyo dhaar lagu kabay dhaar lagu kabay wey maahane hal markhaati oo keligiisa sharcigu ma qabo xujana ma noqonayso oo qofku uu wax ku milkiyi karo marka wuxuu leeyahay riwaayada ayaanba lagu sheegin laakiin axaadiis fara badana waxaa laga qaadan uu leeyahay inay laga maarmaan tahay oo shahaado keligeed inaan wax lagu xukumi karin ilaa in dhaar lagu xoojiye maahane axaadiista kalean ka qaadanaynaa uu leeyahay in kastoo riwaayadan aan lagu sheegin maxalushaahidka marka xaggee baabkii ka khuseeya xadiiska wuxuu ku leeyahay xaafidku wa munaasabatuhu lahaa munaasabada tarjamadii hore uu xadiiskani yani munaasib uga leeyahay waxaa weeye anna saxaabata saxaabadu bacda hubuuti cadiyati الnabiy salى اllahu alayh wasalam dalika markuu sugnaaday nabigu salى اllahu alayh wasalam guryaha inuu siiyey lisuhayb lam yastafsiluu kalama aysan saarin hal rajaca am la nabigu salى اllahu alayh wasalam cadiyadiisii ma ka laabtay mise kama laaban ma aysan kala saarin leannahu inausan ka laaban ay og yihiin inaan laga laaban karin oo nabigu uusan ka laabanaynin salى اllahu alayh wasalam cadiyadiisa saasay og yihiin fadalla wuxuu tusiyey xadiisku calaa an laa ahara lirujuuci fi lhiba hibadii in laga laabto wax saamaynay inaysan yeelanaynoo qofku waa ka laabtay xataa hadduu yidhaha inuusanba ka laaban karin oo isan ansixaynin qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu maa qiila fi lcumra wاlruqba haadaa midkani baabu maa baabu maa xugun ayuu u baab yahay xugunkaas oo qiila lagu yidhi fi lcumra cumrisiintii iyo waruqba sugidsiintii labadaas lafdi wixii lagu yidhi ayuu u baab yahay imaamu lbukhaari raximah اllahu tacaala fuqahada marka ay ka hadlayaan hibada hibada iyo hadiyada markay ka hadlayaan waxay soo geliyaan labadan lafdi alcumra iyo waruqba isticmaalkooda xukumka uu leeyahay ayay fuqahadu uga hadli jireen isaguna sidii oo kale nidaamkii fuqahadu imaamu lbukhaari raaco maadaama hibe iyo hadiye iyo axkaamtooda uu ka soo hadlay ayuu rabaa sheekhu labadan lafdi xukunkooda inuu ka hadlo alcumra waruqba alcumra waruqba asal ahaan waxaa loo isticmaali jiray oo jaahiliyadu ay u isticmaali jireen waxaa weeye qofku wuxuu leeyahay tusaale ahaan acmartuka iyaaha daa yacni waa ku cumri siiyey gurigan gurigan waan ku cumri siiyey oo cumrigaaga ku dhammaysto inta aada nooshahay bimacnaa abaxtuhaa laka muddata cumrika inta aada nooshahay cumrigaaga gurigan ku dhammaysto fa idaa mutta caadat ilaya haddii aada dhimato daartani aniga ii soo laaban saasay isticmaali jireen ruqbaadana ulajeeddada waxay u isticmaali jireen waxaa weeye waa qofku inuu ruqbaada u isticmaalo yacni arqabtuka haadihi daar daartanaan kuu sugid siiyey sugidsi macna sugidda ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye lianna kullan minhumaa yarqubu mowta alaakhar midka walba wuxuu sugaa ninka kale dhimashadiisa ayuu sugi fa mataa maata alaakharu kan kale hadduu dhinto tarjicu ilaa saaxibihi daartu waxay dib ugu soo laabanay saaxiibkiisa saasay u isticmaali jireen iyagu xaafidkuna isagu uu kuu sheegayo wuxuu ku leeyahay waalcumra cumrada bidami almuhmalati wa sukuuni almiim maca alqasri wa xukiya waxaa kaloo la sheegay damu lmiim maca dami awalihi waxukiya fadxu awalihi maca sukuun ma'khuudun min alcumri aa laga qaatay waruqbana waa biwasniha waa isku miisaan ma'khuudatun waxaa laga soo qaatay min almuraaqaba liannahum kaanuu waxay ahaan jireen yafcaluuna dalika fi ljaahiliya jaahiliyaday lafdigan oo kale ay adeegsan jireen fa yucdii arajula ninuu wuxuu siinaha addaara guri wa yaquulu lahu ninku wuxuu ku leeyahay acmartuka iyaaha daartan waa ku cumri siiyey ay abaxtuhaa laka waa kuu banneeyey muddata cumrika inta cumrigaagu uu adduunyada uu jiro fa qiila lahaa markaasaa waxaa kelimadii lagu yidhi siiqadii siiqadiia waxaa la yidhi cumraa aa la yidhi lidaalika liajli daalika sababtaa darteedaa siiqadii waxay culimmadu ugu magac dareen cumra wakadaa sidaas oo kalea qiila lahaa waxaa lagu yidhaha ruqbaa siiqadii lagu yidhaha lianna kulan minhumaa mid walbo labadooda ka mid a yarqubu wuxuu sugi mataa yamuutu laaakharu kan kale goormuu dhimanahuu sugi litarjica ilayhi ilaa saaxibihi si saaxiibkiis daartu ay dib ugu laabato wakadaa warahatuhu qofka warahadiisina waa la midoo dadkii yacni warahadaah isaga dhexlayay ayaa maqaamkiisii istaagaya hadduu dhinto fayaquumuuna maqaamahu fii daalika hada asluhaa luqa luqa ahaan asalku saasuu ahaa ama sharcan xagga sharciga faljumhuuru jumhuurtu waxay leeyihiin calaa ana alcumra idaa waqacat cumradu hadday dhacdo oo qofku uu yidhaha acmartuka haadihi daar daartanaan cumrigaaga kuu siiyey hadduu qofku yidhaaho idaa waqacad hadday dhacdo kaanat milkan lilaakhiri kii qaatay oo acmartuka la yidhi ninkaasaa qaadanaya guriga walaa tarjicu ila alawal kii kalena dib ugu laaban mayso ma u soo laabanayso ilaa in saraxa biishtiraadi daalika inuu shardiyo maahani oo marka uu yidhaaho haddii aad dhimato aniga iisoo laaban inuu shardiyo maahani wadahaba aljumhuuru jumhuurtu waxay ku tageen ilaa sixati alcumraa cumradaanu inay ansaxayso qof la dhihi karo acmartuka iyaahaa gurigana saasuu ku milkin ilaa maa xakaahu abudayib addabari wuxuu sheegay maahane can bacdi innaas dadka qaarkood uu ka sheegay walmaawardiyuna uu ka sheegay can daawuud waa daawuudu daahiriu iyo wa daa'ifatin jamaaco kale uu ka sheegay laakiin ibnu xasmi qaala wuxuu yidhi bisixatihaa sixati alcumraa cumrada in la adeegsado waa saxiixuu yidhi wa huwa shaykhu daahiriya waana daahiriyada sheekhii ugu weynaayo marka jumhuurtu sidaasay qabaanoo waxay leeyihin qofka haddii la yidhaaha acmartuka iyaaha daabaddan cumrigaagan ku siiyey hadduu yidhaaho waxay la mid tahay isagoo yidhi mallaktuka iyaaha mallaktuka iyaaha isagoo yidhiyay la mid tahayoo qofkii sidaa yidhi yaa daa yacni qaadanaya daabad ha noqoto guri ha noqoto gaari ha noqoto isagaa milkigiisa ay ku wareego hadduu marka shardiyo hadduu shardiyo ou yidhaaho fa in muta caadat ilaya haddii aad dhimato anigay ii soo laaban haddii la yidhaha shardigaas ma la oofin a'immada shaaficiyada dhexdooda qowlka raajixa wuxuu leeyahay yalquu hada shardu shardigani waa laaqi xataa hadduu ku daro oo uu shardiyu yidhaaho fa in muta caadat ilaya hadduu yidhaaho siiqadu waa ansixi laakiin shardigana faasido ma u soo laabanayso xataa hadduu shardiyo waa alqowl raajix cinda shaaficiyahu shaaficiyada agtooda qowlka xataa raajix ku ah hadduu shardi la yimaado oo uu yidhaaho haddii aad dhimato aniga dib igu soo laaban shardigaasi shardi faasida w qaala alimaamu albukhaariyu raximahu اllahu tacaala acmartuhu idaa qaala waxaan usoo qadaraynaa idaa qaala idaa qaala shaksigu hadduu yidhaaho acmartuhu shaksigan waxaan cumri u siiyey addaara daartii fa hiya siiqadaasi cumraa siiqadaas waxaa la yidhaha siiqatu cumraa bimacnaa jacaltuhaa waan yeelay daartii lahu asagaan u yeelay milkan lahu ayaa loola jeedaa waa milkiyo shaksigiiyaa milkinaya xataa hadduu shardi ku daro yalquu hada shardu shardigaasi laaqigo wastacmarakum fiiha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wastacmarakum ilaahin waa idin camiray fiiha fii haadihi alxayaati addunya noloshan adduunyada dhexdeeda ayuu ilaahay idinku camiray ay jacalakum ilaahay wuxuu idinka yeelay cumaaran kuwa adduunyada camira ayuu ilaahay idinka yeelay qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadahanaa abu nucaym huwa alfadl bnu dukayn alkuufi qaala xadahanaa shaybaan waa shaybaan ibnu cabdiraxmaan الnaxwi can yaxya waa yaxya ibni abi kahiir alyamaamiy albasriy can abi salamata huwa abi salamata bni cabdiraxmaan bni cawf can jaabirin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi jaabir qada nabiyu nabigu wuxuu xukumay sala allahu wasalama wbaaraka calayhi bilcumra cumradii nabigu wuxuu ku xukumay annahaa cumradu liman shaksi inay u sugnaatay shaksigaasoo wuhibad loo hibeeyey cumradii lahu shaksiga loo hibeeyey lafdiga cumrada wixii loogu hibeeyey qofkii asagaa iska leh saasuu xukumay nabigu sala allahu calayh wasalam hadduu qofku yidhaaho acmartuka iyaaha daabadan ama daartan aan cumrigaagii ku siiyey bimacnaa isagoo yidhi oo kale la mid tahay mallagtuka iyaaha adigaan ku siiyey gurigan isagoo yidhi hadduu shardi sameeyona shaaficiyada agtooda waxaa raajix ku ah shardigaasi inuu laaqi yahay oo uusan shaqaynayno mar walbaba milkigiisii daartu ay noqonayso hadduu asagii dhintana ninkii la yidhi acmartuka iyaaha la yidhi hadduu geeriyoodana warasadiisii iyo maqaamkiisii ayagaa istaagayo daabaddii ama daartii ayagaa qaadanayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala xadaanaa xafsu bnu cumar huwa alxawdiyu albasriyu qaala xadaanaa hamaam huwa hamaam ibnu yaxya ashaybaani mar hadduu qataado ka qaaday qaala xadaanaa qataadatu qaala xadaanii annadru bnu anasin huwa alansaariyu albasriyu can bashiir bni nahiikin huwa albasriyu can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can innabiyi sala allahu wasalama wabaaraka calayhi qaala wuxuu yihi rasuulka alleh alcumraa cumradu jaa'isatun mid bannaan wey isticmaalka cumradu way bannaantu yihi nabigu sala allahu wasalama wabaaraka calayhi qofkuna sidaa wax waa ku milkin wey qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala wa qaala caطaa wuxuu yidhi huwa caطaa ibnu abi rabax almakiyi xadaanii jaabiru can اnabiyi salى اllahu wslama wbaaraka calayhi midlahu midla xadiisi abi hurayra xadiiskii abi hurayre oo kaleu jaabir ii sheegay o xadika abi hurayre haddaanu soo qaadanayo qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu man istacaara min annaasi alfarasa haadaa midkani baabu xukmi man shaksi xukunkiisii ayuu u baab yahay shaksigaasoo istacaara caariye qaatay min annaasi dadkii xaggoodii alfarasa faras ka soo caariye qaatay dadkii hadde sheekhu raximahu llahu tacaala wuxuu soo dhameeyey hibada iyo axkaamteedii wuxuuna rabaa sheekhu raximahu llahu tacaala halkan inuu ka bilaabo caariyada iyo axkaamteedii marka sheekhu ma uusan dhihin kitaabu alcaariya lafdigaas ma uusan adeegsan in kastoo nusqooyinka qaarkood ay qabeen alcaariya wuxuu yidhi sheekhu qowluhu baabu man istacaara min annaasi alfarasa zaada abu darin can mashaayikhihi waddaaba wa zaada can ilkushmiihani wa gayriha wa habata midluhu libni shabawayhi laakiin qaala wuxuu yidhi wagayrahumaa bitatniya wadakara bacdu shuraax waxay sheegeen miman adragnaahu qabla albaab kitaabu alcaariyati saasay ku sheegeen caariyada way waxa laga hadlay walam arahu fii shayin min annusakh laakiin nusqooyinka anugu sheekhu wuxuu yidhi kuma aanan arkin wala shuruuxna kuma aanan arkin waalbukhaariyu bukhaarina adaafa alcaariyata caariyadii wuxuu u adiifiyuu ku daray ila alhiba liannaha maxaa yeelay caariyada nafsadeedu waa hibatu lmanaafic wood oo manaaficda shaygan waa kuu hibeeyey ayay ka dhigan tahay caariyadu qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala haadaa midkani baabu man baabu xukmi man shaksi xukunkiisii u baab yahay shaksigaasoo istacaara caariyeystay min annaasi dadkii alfarasa faraska caariyeystay ulajeeddada waxaa weeye caariyadu inay bannaan tahay ama faras ha noqdo ama kayrkiis ha noqdo nusqooyinka qaar waxay ku sugnaaba wagayraha wagayrahu faraska kayrkiis marka tarjamadu waa iska caamo oo wax walba ayaa la caariye qaadan karaa marba hadduu shaygu yahay shay muntafaca shay muntafaca oo nafci leh hadduuba yahoo beeciisuba uu bannaan yahay caariyadiisuna way bannaan tahay in la kala caariyeysto qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala caariyadu laakiin waxay uga duwan tahay axkaamta inteeda kale alcaariyatu madmuuna wain lam yatacadda caariyada qofka damaantiisa geliyo wuxuu soo caariyeysto asagaa damaanaya wain lam yatacadda xataa hadduusan ku tacaddin aafo samaawiyaha shaygii isaga degtay aafo samaawiye ah ayaa shaygii isaga degtay iyo daad qulqulayaa isaga yimid roobaa ku da-ay maaragta meeshii xariiq iyo dab aafo samaawiyaha ka kacay fa calayhi damaan wain lam yatacadda yuusanba tacaddin hadduu doonoo saasay wadiicada iyo rahanta iyo ammaanada iyo iyadu saasay uga duwan tahay oo qofku xataa hadduusan tacaddin oo shaygii uu caariyeystay aafo samaawiya ay ku dhacdo fa calayhi damaan isagaa laga rabaa inuu damaano yowma talaf maalintii ay talfaysay qiimaha shaygu uu joogay ayaa laga doonay inuu damaano qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaanaa aadam huwa aadam ibn abi iyaas alkuufi min afraadi اlbukhaari qaala xadaanaa shucbatu can qataada qaala qataada wuxuu yihi samictu anasan yaquul kaana fasacun argagaxaa wuxuu ahaaday bilmadiinati fi lmadiina magaalada madiine dhexdeedii fastacaara nebiyu nabigu wuxuu soo caariyeystay sala allahu wasalama wabaaraka calayhi farasan farasuu min abi dalxa saxaabiga abi dalxa la yidhaaho faras ka soo caariyeystay nebigu sala allahu alayh wasalam faraskaasoo yuqaalu lahu lmanduub magaciisa manduub la yidhaah waana maxalu shaahidka bukhaari o fastacaara nebiyu farasan sala allahu wasalama wabaaraka calayhi oo in caariyadu sida ay u bannaan tahay farakiba faraskiiyuu koray nabigu sala allahu alayh wasalam falamaa rajaca markuu nabigu sala allahu wasalama wabaaraka calayhi dib u soo laabtay oo inuusan wax argagaxayo wax dhibaataa magaalada ka jirin uu soo ogaaday qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam maa ra'aynaa min shayin wax dhibaataa ma aanaan arkin uu yidhi magaaladii ku soo wareegay nebigu sala allahu calayh wasalam wa haadaa yadullu calaa shajaacati rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam isagoo keligiisa uu magaaladii nebigu sala allahu calayh wasalam baqdinta loo malaynayey ayuu ku soo wareegay nebigu sala allahu calayh wasalam markaasuu yidhi maa ra'aynaa min shayin wax argagaxay wax dhibaataa ma aanan soo arkin wa in wajadnaahu waxaan na ogaanay faraska aan kaa caariyeysanay abudalxow la baxran inuu bad yahay bad orodkiisa iyo sida uu u wanaagsan yahay iyo badoo kale inuu yahay ayaan ogaanu yidhi nabigu sala allahu wasalam wbaaraka calayh qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu listicaarati lilcaruusi cinda albinaa haadaa midkani baabu jawaasi alisticaara isticaarada bannaanaashadeedii ayuu u baab yahay lilcaruusi arooskii in wax loo soo caariyeeyo inuu bannaan yahay uu u baab yahay cinda albinaa dhismaha agtiisa qofkii gaba gabadha marka la dhisayo oo guriga la dhisayo dadkaa is-aroosaya in wax loo soo caariyeeyo inay bannaan tahay ayuu sheekhu noo sheegay axaadiistii ku soo aroortay qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadahanaa abu nucaym huwa alfadl bnu dukayn alkuufi qaala xadahanaa cabdilwaaxid bnu ayman huwa almakiyu alxabashi qaala xadathanii abi wa ayman alxabashi almaki qaala wuxuu yidhi ayman dakhaltu calaa caaishaan u soo galay radia allahu tacaala canha walxaal calayha caaisha dusheeda dircu qidrin dirac suufa dirac suufa qidrigu waa suufu dirac suufa iyadoo dusheeda uu yahay oo diraca ay labisan tahay ayaan caaisho u soo galay thamana khamsati daraahima quwima diraca caaishana waxaa lagu qiimeeyey thamana khamsati daraahima bithamani khamsati daraahim shan dirham lacagtoodii ayaa lagu qiimeeyey oo nasculkhaafid aan ku nasbinaynaa thamana bithamani khamsati daraahim shan dirham lacag gaaraysa ayaa lagu qiimeeyey diricii ay wadatay umunaa caaisha waa zuhdiga umunaa caaisha umuna caaisha suhdigeedaa laga hadli faqaalad markaasi waxay tidhi umuna caaisha irfac basaraka aymanow aymanu alxabashi bal araggaaga kor u qaad ilaa jaariyati gabadhan addoontaydaa bal fiiri undur ilayha bal gabadhan jaariyadaa addoonta guriga ii joogta bal fiiri fa innahaa addoontayda tushaa bimacnaa tatakabbar waa afcaasha daatada majhuulkaa leh macnahoodu laakiin uu musana uu yahay musama fa innahaa maxaa yeelay gabadhan jaariyada ah tushaa waxay ka kibri an talbasahu diracan inay ku labisato fil beyti guriga dhexdiisa war xataa gurijoog ka dhigo waa ka kibriya waana addoon anigana labisiuba ii yahay tiri umuna caaisha labisi u yahay guriga ku joog xataa waa ka kibriya gabadhan jaariyada ah waqad xaqiiqa kaana lii anigana waxaa ii ahaaday tidhi minhunna min tilka duruuc duruucdaas dircunaa iga ahaaday diracan ka qabi jiray oon ka haysan jiray duruucda noocaasoo suufka ka samaysan calaa cahdi rasuulillaah rasuulka alle xilligiisii sala allahu calayh wasalam noocan oo kaleo diraca ayaan lahaa jiray famaa kaanad imra'atun haweeney ma ahaanin haweentaasoo tuqayanu la qurxinayo bilmadiinati fi lmadiina magaalada madiine qof lagu aroosayo haween la qurxinayo ma ahaanin ilaa haddiiba la qurxinayo o la aroosayo arsalad ilaya anigay iisoo diri jirtay tastaciiru waxaala iga caariyeysanayso diracan dirica sidaas u qurxoona xilligii rasuulka sala allahu alayh wasalam noociisa layga caariyeysan jiray bal dadkii siday isku beddeleen gurijoog xataa ma galay leedahay tiri addoontaydii bal labis iyo caariye iyo aroos iyo in lagu aado iska daaye guriga xataa gurijoog iima galo ayay leedahay bal fiiridsay u kibrayso iyo xilligii nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh uu joogi jirana waa layga caariyeysan jiray oo gabar walbo magaalada madiina la doonayo in lagu arooso oo lagu qurxiyo caaishahana lookaga soo qaado saasaa la yidhi maxalushaahidka marka sheekha ulajeeddada isagu uu ka leeyahay waxaa weye baabu listicaarati lilcaruus cinda albinaa ilaa gabdhaha marka la aroosayo caaisho ay markaa diracaas ay ka caariyeysan jireen qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabu fadli lmaniixa siinta fadliga uu leeyahay fadligaas ayuu u baab yahay siinta ulajeeddada laga leeyahay waa neefka irmaankaawo maniixada asalku waa cadiya laakiin hadda ulajeeddada laga leeyahay waxaa weye waa neefka irmaanka ah neefka irmaanka ah in qof aad caariye ku siiso si uu u soo maalo oo u soo listo markuu manaaficdaas markaas isagu uu ka soo isticmaalo kabacdina neefkii uu dib kuugu soo celinayo sadaqadaasi ajirka iyo khayrka iyo maqaamka uu ilaahay agtiisa ku leeyahay qofka sadaqadaa sameeya qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadahanaa yaxya bnu bukayrin huwa yaxya bnu cabdillaahi bni bukayrin almisri qaala xadahanaa malikun can abi zinaad wa cabdullaahi bnu dakwaan can ilcraji can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam wabaaraka caleyh qaala wuxuu rasuulka alleh nicma almaniixatu siintii ayaa nicmo lahaatay alliqxatu irmaankii neefkii irmaanka ah ayaa nicmo lahaaday kaasoo neefkaasoo alsafiyu ee doorka ah oo yacni geela midka kuugu jiro irmaanka ah ama ariga midka kuugu jiro ugu caanaha badan aad qofka deriskaaga ee qofka miskiinka usoo doortay si uu markaa usoo maalo minxatan min minxa xagga siismada ayuu neefkaas caanaha leh ugu nicmo lahaa du yuri nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa shaatu neefka ariga ah shaatadaasoo asafiyu ee la doortay oo ariga laga doortay caanaha uu leeyahay darteed taqdu waa midda kallahaysa uu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam shaatadaasi biinaa'in weel buuxoo caanaa laga lisanayo aroortii oo la kallahaysa wa taruuxu la soo carraabaysa biinaa'in weel kaloo caanaho buuxana la soo carraabaysaoo kaasoo kalaa la rabaa dadka in la siiyo oo la yidhaha soo maala oo soo lista neefka doorka ah oo kuugu jira xoolahaaga in dadka deriska ee masaakiinta la yidhaaho soo maala qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadahanaa cabdullahi bnu yuusuf watinisi wa ismaaciil wa ismaaciil ibnu abi uways oo imaam maalik abtiga u ahaa can maalikin qaala nicma sadaqatu saasay iyagu uga wariyeen maalik yaxya bnu bukayr lafdigiisa wuxuu ahaa nicmaalmaniixatu nicma almaniixatu saasuu ahaa iyagu mashaayikhdana imaamu maalik waxay ka wariyeen nicma sadaqatu inuu nabigu yidhi sala allahu wasalam wabaaraka calayh iyagu lafdiga sadaqa ma aysan warinin قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا يونس ويونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك قال وحول أنس لما وقت قدم المهاجرون المدينة مهاجرين تمركي مقالة المدينة سوق قالين من مكة مقالة مكة حقيدا أي كسوق قالين والحال ليس بأيديهم قعمهودنا الشيء وحأي هيستان مهاجرين تأيسنجرين وكانت الأنصار ansaaruna markaa ay ahaatay ahla alardi ardada ahalkooda ay ahaadeen oo boosas iyay lahaayeen waalcaqaari caqaar caqaarkan imaamu nawowi raximah llahu tacaala sharaxa saxiixu muslimka wuxuu ku leeyahay xadiiskan markuu sharxayay almuraadu bilcaqaari huwa nakhiil almuraadu bilcaqaari huna huwa nakhiil saasuu sharaxa saxiixu muslimka oo imaamu nawowi uu ku fasiray wa kaanat ilansaaru ansaarna waxay ahayd ahla alardi ardada ahalkooda ay ahaayeen oo dhulay lahaayeen waalcaqaari waa ahlalcaqaarna waa lahaayeen geedo timira ahalkoodana waa ahaayeen oo timir fara badan ee beero fara badan ayay meesha ku lahaayeen ansaartii loogu yimid magaalada madiinatu almunawara faqaasamahum alansaaru ansaartii muhaajiriintii waa la qaybsadeen xoolihii iyagu ay iska lahaayeen qaybaan idin siinaynaa ayay yidhaaheen imaamu nawowi raximah llahu tacaala faqaasamahum alansaar lafdigan markuu ku sharxayay sharaxa saxiixu muslim wuxuu yidhi lam yakun kullu maa acdat ilansaaru cala almusaaqaat wixii ansaartu ay muhaajiriinta ay siiyeen musaaqaad kaliya uma aysan siin yacni shaqaalaad noo tihiin keliya wax uma aysan siine bal kaana fiihi maa huwa maniixatun maniixa ku jirtay iyo wa muwaasaat maniixa maxay ta macnaa cadiyo beero fara badan iyo geedo fara badan oo shaqada iyo dhididkooda aan ku xiraynay siiyeen oo yidhaaheen geedaha usuushana ma aysan siinin imaamu nawowi habkuu ku sharxay geedaha usuushooda ma siine midhaha ay dhalayaan midhahaas ay dhalayaan qaata sanad walba midhaha ay dhalayaan iska qaata wixii shaqo iyo dhididkiinana waa idin gooni waxaad shaqaysataanna waa idin gooni marka laba dhinacay wax ka siiyeenoo dhididkoodiina waxbay ku siiyeen wax muwaasaad ahoo maniixaana waa siiyeenoo geedo ay leeyihiin midhahooda goosta sanadkiiba wixii ay dhalaan adinkaa iskale labadaas isugu jireen uu yidhi imaamu nawowi raximah allahu tacala markuu sharxayay faqaasamahu lansaar ansaaru muhaajiriintii marka waa la qaybsadeen xoolihii calaa an yucduuhum inay siinayaan muhaajiriin hadday yihiin hum muhaajiriintii inay siinayaan ansaartu muhaajiriintii inay siinayaan himaara amwaalihim xoolahooda mirihii ay dhalaan waa geedaha loola jeedaa geedaha midhaha ay dhalaan inay siinayaan kulla caamin sanad walba inay midhaha ay siinayaan wa yakfuu muhaajiruuna hum ansaarta ay ka kaafinayaan alcamala shaqada beeraha iyo walma-uunata qarashka ay ka kaafinayaanoo wixii abuurka iyo wixii qodiddii iyo wixii oo dhan inay iyagu qaadanayaan xoogaa midhaha hadday soo go-aanna midhaha ay wax ka siinayaan nooc muwaasaadana waa ugu dareen sida imaamu nawowi uu leeyahay dhowr geedoodna waa siiyeenoo muwaasaada oy leeyihiin usuusha idinma anaanu siine midhahaasna ka qaata wixi ay dhalaan dhididkoodana waxbay ka siiyeen wa kaanad ummuhu wa kaanad ummuhu hooyadiisna waxay ahayd waa anas anas hooyadiisu waxay ahayd ummu anasin waxay ahayd ka bedel ummuhu aan ka bedelayna wa kaanad ummuhu anas hooyadiisu waxay ahayd ummu anasin maxuu idin dhigay kordhiga godkaasu noo dhigo godkaas bedel wa kaanad ummuhu anas hooyadii waxay ahayd ummu anasin anas hooyadiis waxay ahayd ummu sulaymin ummu sulaym ah kaanat waxay ahayd ummu sulaymtu umma cabdillaahi bni abi dalxa cabdillahi bni abi dalxana hooyay u ahayd siday hooye ugu ahayd anas binu maalik ulajeeddada waxa weeye anas binu maalik iyo cabdullaahi isku hooyay ahaayeen isku hooyay aabba ma aysan ahayne hooyada bisay wadaagayeen fa kaanad waxay ahayd hooyadii hooyadaas waxay ahayd anas hooyadiisa fa kaanad waxay ahayd alqisatu washa'nu u celi damiirka fa kaanad qisadu waxay ahayd acdad inay siisay ummu anasin anas hooyadii waxay siisay rasuula allah rasuulka alle sala allahu alayh wasalam cidaaqan ay ashjaaran min annakhiil saasaa loola jeedaa uu leeyahay imaamu nawowi raximah allahu tacaala sharaxa saxiix muslim cidaaqa laamihii timirta kaliya loolama jeedee waa ashjaar min annakhiil dhowr geedood oo timir ah ayay siisay geedaha usuushana ma siine waxayse rasuulka ilaahay iska intifaac wixii miro ah wixii miro ah ay dhalaan miraha iska qaado sanad walba waxay kuu dhalaan waa ku xalaali tiri fa acdaahunna nebigu sala allahu alayh wasalama geedihii markaa ummu anas ay nabiga siisay sala allahu alayh wasalam annabiyu nabigu geedihii wuxuu asaguna siiyey umma ayman umma aymanuu nabiguna sii siiyey sala allahu alayh wasalam mawlaatahu nabiga addoontiisii ahayd sala allahu wasalam wabaaraka calayh umma usaamata bni zayd usaamata bni zayd hooyadiisna ahayd uu nabigu sii siiyey sala allahu alayh wasalam bimacnaa siduu u siinayo imaamu nawowi raximah llahu tacala wuxuu leeyahay hooyada anas markay rasuulka siinaysay sala allahu alayh wasalam geedaha geedaha usuushooda ma siinay rasuulka waxay siisay sala allahu alayh wasalam midhaha ay dhalayaan waxayna u bannaysay an yubiixahaa liman yashaau min ahlihi wa zawjaatihi wa ahli beytihi waxayna u fasaxday nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh geedahan midhahooda inuu sii sii karo qofkuu doono qofkuu doono usuusha ma siinayo laakiin midhaha geedaha inuu leeyahay iska sii intifaac qofkuu doono saasuu nabigu sala allahu alayh wasalam umu ayman oo addoontiisii ahayd uu geedihii haddana nabigu usii siiyey sala allahu alayh wasalam qaala bnu shihaabi zuhri wuxuu yidhi fa akhbaranii anas ibnu maaliga wuxuu ii warramay ana nabiya nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi lamaa faraga rasuulku markuu ka faaruq noqday sala allahu alayh wasalam min qitaali ahli khaybara dagaalkii ahlu khaybara waa yahuudi markuu nabigu ku soo guulaystay sala allahu alayh wasalam oo fansarafa ila almadiina magaalada madiina uu u soo gadoomay radda almuhaajiruuna muhaajiriintii waa celiyeen ilal ansaari ansaartii waxay u celiyeen manaa'ixahum waxyaalihii ay siiyeen wixii ay siiyeen oo dhan dibay ugu celiyeen waa liistiqnaa'ihim bilghaniima wixii yahuudda laga helay oo khaybaro maalkii faraha badnaayo laga helay ayay ku deeqtoomeen markaasi waxay yidhaaheen wixii aadna siiseen oo geedihii aad tidhaaheen geedaha midhahooda qaata sanad walba midhaha ka gurta geedihii xataa waan idiin celinay dheh qaata radda almuhaajiruuna muhaajiriintu ilaa wax caariye camaluu geedku noqonaa binisba lilcaariya ma noqonayso kalcaa'idi fii sadaqatihi liannahu geedaha raqabadooday usuushooda lama siin lama siina wax caariye ku ahw geedku ahaayo geedka neefka soomaal camal u ahaa midhihiisa qaataw sanad walba midhuhu idin dhalayo isaga intifaaca laakiin geedka annagaa lew marka maxay sameeyeen geedka ewalba caariye camal u ahaayo geedihii wixii dhamaa waa u radiyeen waa u celiyeen radda almuhaajiruuna muhaajiriintii way celiyeen ila alansaar ansaartii waxay u celiyeen manaa'ixahum waxyaalihii ay siiyeen oo min himaarihim midhahoodii ah ay min ashjaari himaarihim midhihii ay sii jireen midhahaas geedahoodii ah midhaha geedihii dhali jiray geedahaasay u celiyeen oo yidhahaan geedihiinay qaatow faradda annabiyu nabigu asaguna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaa ummihi ummi anasin anas hooyadiis nabiguna sala allahu alayh wasalam hooyadii wuxuu u celiyey cidaaqahaa geedaheedii geedihii ay nabiga siisay oo timirta ahaa sala allahu alayh wasalam ilaa geedku caariye camal u ahaayo midhaha unbuu nabigu ka guranayay sala allahu wasalam wabaaraka calayh ee ma noqonayo yacni alcawd fi sadaqa ma noqonayo ilaa usuusha ay walba lama siinin fa acdaa rasuulullah rasuulka allena sala allahu alayh wasalam umma ayman umma ayman wuxuu siiyey makaanahunna makaana tilka alashjaar ilaa geedihii ummu ayman waa laga ceshaday waa laga qaatay geedihii booskeedii ummu ayman nabigu wuxuu ugu bedelay sala allahu alayh wasalam min xaa'idihi beertiisii uu dhowr geedood ka siiyey nabigu sala allahu alayh wasalam u yihi dhowrkaa geedood ku bedel uu yihi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh qaala alimaamu albukhariyu raximah llahu tacaala wa qaala axmed ibnu shabiibna wuxuu yihi huwa albasriyu akhbaranaa abi waa shabiib ibnu sacdin albasriy can yuunus bi hada alxadiis xadiiskan uu noo sheegay isaguna wa qaala wuxuuna yidhi makaanahunna makaanahunna ayuu yidhi makaana alashjaar geedihii makaankoodii waa axmed ibnu shabiibu axmed ibnu shabiib isagu wuxuu yidhi makaanahunna lafdigaas uu isticmaalay min khaalisihin min khaalisihi kii hore wuxuu aha min xaa'idihi makaanahunna way isku waafaqsan yihiinne waa min khaalisihi lafdigaasuu isagu ku bedelay min xaa'idihidii hore wa qaala isagu wuxuu yidhi axmed ibnu shabiib fii riwaayati wuxuu ku yidhi makaanahunna makaana alashjaar geedihii beddelkoodii wuxuu nabigu sala allahu alayh wasalam umu ayman uu siiyey min khaalisihi khaalisi maalihi nabiga sala allahu alayh wasalama maalkiisii khaaliska ahaa haddee maalka khaaliskaa iyo xaa'idkii beertii waaba bimacnan waaxidu hal macnay isugu imaamu قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد هو مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا عيسى بن يونس هو أخو عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الأوزاعي وعبد الرحمن الأوزاعي عن حسان بن عطية هو الشامي ليس له في البخاري إلا حديثان لما حديث بس البخاري لما أكليه عن أبي كبشة السلولي أبي كبشة السلولي الشامي isaguna waa sidaas oo kale laba xadiis uun ayuu isaguna ku leeyahay xaafidkuna uu kuu sheegay wuxuu ku leeyahay qowluhu can abi kabsha fii riwaayati axmed almadkuura xadaanii abu kabsha wa huwa bifatxi اlkaafi wa sukuuni اlmuwaxada bacdaha mucjama aلsaluuli bifatxi اlmuhmalati wa takfiifi laami اlmadmuumati bacdaha wa waawin saakina uma laamu laa yucrafu ismuhu abi kabshahan magaciisa lama yaqaano wa zacma alxaakim wuxuu sheegtay ana smahu magaciisa albaraء bnu qays inuu yahay wwahamahu waxaa ku gef xugmiyey xaakim cabdulqani ibnu saciid wabayana wuxuu caddeeyey annahu isagu hayruhu abi kabshe hayrkiisa inuu yahay shaqa iskumalhu yidhi walaysa liabi kabshe uma sugnaanin walaa liraawi canhu kii asaga wax ka wariyo xasaan ibnu cadiyana fi lbukhaariyi uma sugnaanin labadoodaba siwa hada alxadiis iyo wa aakhar xadiis labaad oo fii axaadiis alambiya ku sugan labada xadiis bisay labadoodaba bukhari dhan bay ku leeyihin qaala samictu cabdالlahi bni camrin radia allahu tacala canhuma yaquul qaala rasuulu llahi wuxuu yihi salى اllahu waslama wbaaraka calayhi arbacuuna afartan oo khaslatan min khaslatin xaaladood afartan xaaladood aclaahuna afartankaas xaaladood waxaa ugu sarreeya ugu ajir badan manixatu اlcanzi neefkaas ariga ah irmaankiisaoo qofka la siinayo neefkaa ariga ah irmaankiisaoo qofka la siinayo ayaa ugu ajir badan uu yihi nabigu salى اllahu waslama wbaaraka calayh afartan arrimoodoo ajir laga helayo maa min caamilin qof camal samaynayo ma jiro caamilkaasoo yacmalu camal samaynayo bikhaslatin xaalad ku camal falayo xaaladdaasoo minhaa min tilka alkhisaal xaaladaha ka mid a afartankaa xaaladoodoo maniixatulcansi ay ugu ajir badan tahay qof samaynaya afartankaa mid ka miduu ma jiro rajaa'a hawaabihaa liajli rajaa'i hawaabihaa tilka alkhisaal xaaladaha abaalmarintooda rajadooda uu rajaynayo darteedna u samaynayo wa tasdiiqa mawcuudihaa khisaashaas xaaladahaas wixii loo ballan qaaday rumayn uu rumaysan yahay darteedna u samaynayo ma jiro ilaa hadduu arrimahaas sameeyo adkhalahu shaksigaas allahu ilaahay waa geliya biha bisababi tilka alkhisaal arrimahaas uu samaynayo sababteeda aljannata jannuu ilaahay ku geliya waa afartan arrimoodoo janno lagu gelayo waxaana ugu ajir badan uu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam maniixatu alcanzi ayaa ugu ajir badan afartankaas marka maxay yihiin maniixatu alcanzi bisa xadiisku hadda uu noo sheegay qaala xasaan wuxuu yidhi assaabiq fi lisnaad waa xasaankii haddaanu soo qaadanay wuxuu yidhi facadadnaa waxaan tirinay ma iyo ladikii duuna maniixati alcanzi neefkaas oo ariga ah oo la siinayo oo irmaanka ah wixii ka sokeeyey oo khisaashii arrimihii afartankii kale isaga waa yacni hal xabo ka goy soddon iyo sagaalkii kale ayaan tirinoon raadinay oo min raddi salaami salaamta qofka muslimka laga radinayo ah wa tashmiiti alcaadis qof agtaada ku hindhisa oo loo ducaynayo ah wa imaadati aladaa dhibka oo laga zuulinayo cani dariiqi jidka laga zuulinayo wa naxwi naxwi lmadkuur iyo waxaas wixii la mid a ayaan tirinay fama stadacnaa ma aanaan awoodin an nabluga inaan gaarno khamsa cashara shan iyo toban inaan gaarno waa awoodi weyn oo khaslatan min khaslatin xaalad ah axaadiista waxaan damacnay inaan ka soo aroorino bal afartanka uu nabigu noo sheegay sala allahu wasalam wabaaraka calayh uuna nabigu ka sheegay uuna aclaahunna maniixatu alcanzi waan raadinay waxaan helnay raddu salaam tashmiit alcaadis imaadat alaadaa can idariiq shan iyo toban waan gaarsii weyn afartankii wuxuu yidhi ibnu baطaal qaala bnu baطaalin ibnu baطaal wuxuu yidhi maa mulakhasuhu hadal oo haddii lasoo khulaaseeyo uu yahay laysa fii qowli xasaana kuma sugna maa yamnacu wax diidaya min wujdaani daalika in la heli karo haddii la raadiyo waa la heli karaa waqad xada wuxuuna ku booriyey nabigu salى اllahu عalيه wasalam calىa abwaabin min abwaabi اlkhayri wاlbiri laa tuxsaa kahra fara badina aan lagu koobi karin wmacluum waxaa la og yahay annahu nabigu salى اllahu alيه wasalam kaana caaliman nabigu waa ogaa bilarbaciina almadkuura afartan arrimood isagu waa ogaa nabigu salى اllahu alيه wasalam inamaa lam yadkurhaa nabigu ma uusan sheegin laakiin salى اllahu wasalam baaraka aleyh afartankii limacnan liajli macna macno dartiisuusan u sheegin oo huwa isaguba anfacu lanaa annaga nooga nafci badan min dikrihaa inuu noo sheego afartanka afartanka nabigu inuu nooga sheego salى اllahu alيه wasalama wax nooga nafci badan uu isaga dhaafay nabigu salى اllahu alيه wasalam wadalika macnahaasi wuxuu yahay khashyata an yakuuna tacyiinu laha cayinidda afartanka la cayinayo ka cabsigeeda darteed musahidan uu yahay qofka mid nacsiiya fii hayriha kuwa afartankaas kayrkooda uu nacsiiyo min abwaabi biri biriga abwaabtiisii ka mid a oo haddii afartankan kaliya mid mid lagugu sheegi lahaa albaabada kale oo khayrka ah waad nici laheed waxaad dhihi laheed afartankaaba haddii janno lagu gelayo afartankaas bisaan samayna khayr kaleba ma uusan sameeyeen qofku marka macnahaasuu nabigu uga aamusay sala allahu wasalam wbaaraka caleyh qaala wuxu uhi ibnu badaal waqad balaqanii waxaa i soo gaaray anna bacdahum culamada qaarkood tadallabaha inay raadiyeen afartankii fawajadaha uu helay tasiidu cala alarbaciina wa afartan ba inay ka badan tahaba fa mima zaada wuxuu ziyaadiyey waxaa ka mid a icaanatu saanic wasanca lilaakhraq qofkii doqonkaay waxba aan samaysan karin wax loo sameeyo wa icdaa'u shishci nacli oo dacaskii sunkiisiiyo qofku ka go-ayoo la siinayo waاsatri calى اlmuslim muslimka oo ceebtiisa la astiro wadabu can cirdihi sharafka muslimka oo la difaaco waidkhaalu suruuri calayhi calى اlmuslim muslim oo farxad qalbigiisa la geliyo watafasux fi اlmajlis majaalistoo dadka muslimiinta loo waasiciyo wadilaala calى اlkhayr khayrkoo dadka la tuso wاlkalaamu طayib hadalka wanaagsan oo naxariista oo la isticmaalo wاlgarsu wazarcu talaalkii iyo abuurkii washafaaca gelinkii waciyaadaة اlmariid qof xanuunsanaya oo soo booqdo wاlmusaafaxa in laysgacan geliyo layscafiyo wاlmaxaba fi اllah ilahay dartiisa oo laysu jeclaado wاlbغd لأجlihi ilahay dartiisa oo qofka loo naco wاlmujaalasatu lilah ilahay dartiisa oo layskula fadhiisto watasaawur ilahay dartiisa oo laysu soo ziyaarto wanasxu in laysu naseexeeyo waraxma in laysu naxariisto wa kuluhaa fi اlaxaadiisi صaxiixa kulligoodna axaadiis saxiixa kusoo wada arooray wa fiiha waxaa ku sugan laakiin ashyaadaas sheekhu uu sheegay maa qad yunaasacu fii kownihi wax lagula doodi karo ahaashadiisao duuna maniixati اlcamsi wax la dhihi karo maniixatulcamsi waa ka yar yihiin wax la dhihi karo lagula doodi karo la dhihi karo kama ajir yara ayaa ashyadan ku jira oo lagula doodi karo waxadaftu waxaan iska xadfay u yihi sheekhu mima dakarahu waxa sheekaasu sheegay ashyaa ashyaa fara badana iska xadfay oo qataca qaba uu bushiyey ibnulmunayir bacdahaa qaarkood uu bushiyeyba wa qaala uu yidhi ibnulmunayir alowlaa sida haboonba an laa yuctanaa wuxuu yidhi ibnulmunayir alowlaa sida haboon an laa yuctanaa inaan loo qasdin wey bicaddihaa arbaciinka tirintiisa waa limaa taqadama si aan looga caajisin ashyaada kale inaan lagu mashquulinao ficilano la tirin yidhi waqaala alkirmaanina wuxuu yidhi jamiicu maa dakarahu waxa sheekhu sheegoo dhan waa rajmun bilgayb uu yidhi waa qaybuu tuurayu uma annii carafa see ku ogaaday annahaa ashyaada uu tiriyey adnaa inay ka ajir yar tahay min almaniixa maniixadii inay ka hoosaysay ka ajir yar tahay see ku ogaaday haddii khayr buu iyo axaadiis fara badan ay ku soo arooreen qultu waxaan le yihi xaafidku wainamaa aradtu anigu waxaan doonay bimaa dakartu minhaa wixii aan ka sheegay ashyaadaas waxaan la doonay taqriiba alkhamsa cashara shan iyo tobankii uu sheegay xasaan inaan xoogaa soo dhoweeyo allatii shan iyo tobankaasu caddaha xasaan ibnu cadiya uu tiriyey wahiya in shaa allahu tacaala laa takhruju kama baxayso camaa dakartuhu wixii aan sheegana kama baxayso shan iyo tobankan oo shan iyo toban kuwaan sheegay ku dhex jirtaa wa maca daalika fa ana muwaafiq anugu waxaan waafaqsanahay libni badaal fii imkaani tatabuci arbaciina khasla afartankii arrimood in la raacraaci karo o la raadi karo oo min khisaali alkhayr adnaaha waxaana ugu yar maniixatu alcanzi wa muwaafiqun waxaan waafaqsanahay libni lmunayir ibn اlmunayir ayaana ku waafaqsanahay fii raddi kahiirin wax badan in layska radiyo oo mima dakarahu ibnu badaal ibnu badaal wuxuu sheegay o mima mima huwa daahirun wax daahir ku ah annahu asagu fowqa almaniixa inuu ka sarreeyaba maniixadiiba inuu ka sarreeyo wallahu aclam qaala alimaamu الbukhariyu raximah اllahu tacaala xadaثana moxamed bnu yuusuf huwa albikandi qaala xadaثani xadaثana alawsaaciyu cabdiraxmaan alawsaaci qaala xadaana xadaثanii cadaa cadaa ibnu yaziida loola jeeda cadaa ibnu abi rawaxi maaha cadaa ibnu yaziid leythi can jaabir huwa jaabir ibnu cabdillahi alansaari qaala wuxuu yihi jaabir kaanat lirijaalin rag waxaa u ahaaday raggaasoo mina annaga naga mid a fuduulu aradiina dhulyaal oo haraadi ah oo xaajadoodii ka soo haray boosas xaajadoodii ka soo haray ayaa ragu lahaa jireen faqaaluu markaasi raggii waxay yidhaaheen nu'aajiruhaa dhulkaas naga soo haro ardada naga soo hartay waa kiraynaynaa bihulusi hulutaan ku kiraynaynaahoo bimacnaa hulusi maa yakhruju minha wixii ay soo saarto shaqaalaha waxaan leenahay saddex meelood meel qaado wاrubucyaan ku ijaaranaynaa wالnisfi wixii ka soo baxa niskeed qaadaan shaqaalaan gashanaynaa faqaala الnabiyu markaasuu nabigu salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yidhi man shaksigii shaksigaasoo kaanat lahu ardun arda ay u ahaatay falyasracahaa ha abuurto ow amase hadduusan abuuranayn liyamnaxhaa akhaahu walaalkiis ha siiyo fain abaa walaalku hadduu diido falyumsik ardahu dhulkiisa ha iska heesto hadduu qofuu siiyo waayana ardadiisa ha iska heesto qala alimaamu albukhariyu raximah اllahu tacaala wa qaala moxamed bnu yuusuf walbikandi qaala xadaثana alawsaaci qaala xadaثanii zuhriyu qaala xadaثanii cadaa ibnu yaziid riwaayadii cadihii ay imhaabka gelisay halkana lagu fasiray inuu yahay cadaa ibnu yaziid leythi qaala xadaثanii abu saciid wa abi saciid اlkhudri qaala wuxu uhi abi saciid اlkhudri jaءa acraabiyu ilى rasuuli اllah nin herbaadiyaha rasuulka alle u yimid salى اllahu wslama wbaaraka calayh fasa'ala acraabigii hu nabiga wuxuu su'aalay salى اllahu عalيh wasalam can اlhijrati hijraduu nabiga weydiiyey salى اllahu عalيh wasalam bimacnaa almubaayaca calى اlhijra waxaan doonaya rasuulka ilaahiyu hijrada inaan ballan iyo wacad kugula galo inaan qof muhaajira noqonayo oo magaalada madiina aan u soo hijroonayo isaguna ahlu maka ma ahayne meelo kaluu rabo inuu ka soo haajiro ahlu maka ma uusan ahayne ahlu maka hijradu marka horeba waajibayba ku ahayd ayagu inay hijroodaan bacdamaa nabiguba uu amray salى اllahu wslama wbaaraka calayh meel kaluu rabo inuu ka soo haajiro wuxuu rabaa hijradaa inuu bayco kula galo nabiga salى اllahu عalيه wasalam faqaala markaasuu rasuulku salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yidhi wayxaka halaagaaga ina alhijrata hijrada sha'nuhaa hijrada sha'nigeedu shadiidun wuu adagya war hijro kama bixi kartid nin herbaadiyaa tahay arrinkeeda kama bixi kartid fahallaka adiga ma kuu sugnaaday min ibilin ay ibilun geel xoolo male ma leedahay albaabada khayrku way badan yihiine meelo badanaan khayrka kaa tusiyo ood ka faa'iidaysan kartee geel ma leedahay qaala acraabigu wuxuu idhi nacam qaala wuxuu ihi markaa nabigu sala allahu alayh wasalam fa tucdii ma bixisaa sadaqatahaa geelaa sadaqadiisa ma dhiibtaa masaakiinta sadaqada iyo zakada iyo ma bixisaa qaala acraabigu wuxuu idhi nacam sadaqada waa ka bixiya qaala wuxuu ihi nabigu sala allahu alayh wasalam fahal tamnaxu minhaa geela xaggiisa shay-an wax ma ka siisaa maniixa loola jeeda waa maniixada hadda aanu ka hadlayno neefkii irmaana deriska iyo dadka masaakiinta soo lista oo soo maala ma tiraaha qaala markaasuu acraabi wuxuu yidhi nacam kaasna maniixadana waa ka bixiyaa neefka irmaanka ah qaala markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi fataxlubuhaa ma listaa geela yowma wirdiha maalinta aroorkeeda oo ceelka markay timaado masaakiin iyo fuqaraa ceelka iskugu imaanayee halkaa ma ku listaa masaakiinta iyo fuqarada caanaha ma siisaa qaala wuxuu yidhi acraabigii nacam waa nin khayr badan oo khayraadka dhan boo geela lagu leeyahay xuquuqdii geel oo dhanba nin ka soo baxay wey waajib iyo sunno intaba nin ka soo baxayu qaala markaasuu nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi facmal camal fal oo cibaadayso min waraa'i albixaar ay min waraa'i alqura waalmudun bixaar muraadka laga leeyahay waxa weye waa qaryooyinka qaryooyinka iyo tuulooyinka aad ku nooshahay gadaashooda ku cibaadayso meeshaad joogto ku cibaadayso fa ina allaha ilaahay lan yatiraka ilaahay kaa nusqaamin maayo min camalika camalkaaga shay-an waxba ilaahay kaa nusqaamin maayo meeshaada haddaad intaa ilaahay ku caabudayso intaasoo xuquuqaba aad bixiso oo intaasoo khayraad ee abwaabulkhayr aad samaynayso halkaagaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaaga raaliyahaye waxba hijradan kama bixi kartida iska daayo maxalushaahidka marka imaamu albukhaari waxa weeye fahal tamnaxu minhaa shay-an neef irmaana ma ka bixisaabu maniixadii qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaثna mxmed bn bashاar huwa اlbundar qala xadaثna cabdالwahaab w cabdالwahaab ibn cabdilmajid الthaqafi qala xadaثna ayub huwa saktiyani can camrin wa camr bnu dinaar اlmaki can daawuus daawuus ibn kaysaan faqihu اlyman qaala wuxuu yihi daawuus xadaثanii waxaa ii sheegay aclamuhum saxaabada midkoodii ugu cilmi badnaa bidalika alxadiis axaadiista nabiga salى اllahu عalيه wasalam kii ugu oqoonta badnaayaa ii sheegay yacni wuxuu ula jeedaa daawuus ibn cabaas ula jeedaa radia allahu tacala canhuma ana nebiya ayuu ii sheegay nebigu sala allahu aleyh wasalam kharaja ilaa ardin dhul inuu u baxay ardadaasoo tahtazu dhaqdhaqaaqaysa zarcan min zarcin abuur la dhaqdhaqaaqaysa quruxda waxa beeraha ku abuuran beertaasuu soo maray nebigu sala allahu aleyh wasalam faqaala markaasuu nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi liman qofkee baa haadihi ardadan u sugnaatay beertan yaa iskale quruxda badan faqaaluu markaasi waxay yidhahdeen igtarahaa waxaa kireystay fulaanun hebelaa kireystay beerta faqaala markaasuu nabigu sala allahu alيh wasalam wuxuu yidhi amaa inahu fulaanka aad sheegaysaan oo beertan kireystay low manaxahaa iyaahu low manaxahaa beerta hadduu shiin lahaa iyaahu shaksi hadduu shiin lahaa o muslima hadduu shiin lahaa kaana alicdaa ama kaana almanxu siintaas ayaa khayran lahu shaksiga u khayr badnaan lahayd min an yaakuda calayha beerta inuu ku qaato ajran macluuman wax ujro macluuma inuu ku qaato oo yidhaaho shaqaalaan gelin shaqaalahaas waxay iisoo saaraan aan qaadan shaqaalahana waxbaan siin inuu yidhaah waxaa uga fiicnaan lahayd inuu qof yidhaaho iska beero sadaqu fii sabiili illah saasaa ka khayr badnaan lahayd uri nabigu sala allahu alayh wasalam qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala baabun idaa qaala akhdamtuka hadihi aljaariya calaa maa yatacaarafu annaasu fahuwa jaa'izun baabun haadaa midkani baabun baabu idaa qaala hadduu yidhaaho shaksigu akhdamtuka waxaan adeeg kuugu siiyey haadihi tanaan adeeg kuu siiyey taasoo aljaariyata addoonta ah calaa maa iladii wejkii wejigii yaana adeeg kuugu siiyey calaa maa wejkiyaana adeeg kugu siiyey wejkaas oo yatacaarafu nnaasu dadku ay isku yaqaanaan fa huwa xukumkaasi jaa-isun xukumkaasi mid bannaan wey imaamu albukhaari raximah allahu tacaala halkan wuxuu rabaa inuu ka hadlo alfaad muxtamila ah qofku hadduu adeegsado alfaadda muxtamilada waxaa ka mid ah akhdamtuka haadihi aljaariya waa lafdun muxtamilun lilhibati waalcaariya lafdigaas qofku hadduu ku dhawaaqo xukunkiisu see noqon wuxuu yidhi akhdamtuka haadihi aljaariya jaariyadaanaan adeeg kuu siiyey haddee jaariyadaanaan adeeg kuu siiyey ma waxay noqonee jaariyada iska wada qaado waa kuu hibeeyey miyuaa loola jeedaa mise akhdamtuka haadihi ljaariya waxaa loola jeedaa macnaheeda maxaan ku xambaaraynaa waa caariyo ii soo celi ayaan markay kuu adeegto ii soo celiyo ha kuu khidmayso masaasaa loola jeedaa ma caariyay noqonaa lafdigaasi mise wuxuu noqonaa hibo oo iyadii oo dhanba raqabadeedii qofka loo hibeeyey saas miyuu noqon marka imaamu albukhaari raximah allahu tacaala wuxuu isagu leeyahay calaa maa yatacaarafu الnaasu hadduu ku daro fahuwa jaa'is calaa maa yatacaarafu الnaasu maxaa loola jeedaa calaa maa yatacaarafu الnaasu ulajeedada waxaa weeye lafdigan waxaa loo bandhigi curfiga dadka waxaa leeyahay akhdamtuka maxaad u taqaanin akhdamtuka hadday yidhaahaan waxaan u naqaanaa hibo jaariyadan raqabadeeda qofka loo hibeeyaa lafdigan annagu aan u naqaanaa fa hiya hiba hibay noqonaa wey haddii laakiin lafdigan loo isticmaalo lafdulcaariye inuu yahay lafdulcaariye hadduu yahay oo loo isticmaalona caariyay noqone caariyo ayay noqon laakiin sharciga waxaa ku badan lafdiga akhdamtuka in loo adeegsadaba bimacnaa hibatun liraqabatihaa addoonta raqabadeeda iyo kulli loo milki siiyo qofkan saasaa ku badanba isticmaalka xagga sharciga marka khilaafaadkan wuu noo sheegi doonaa sheekhu raximah llahu tacaala lafdigaas labada dhinacba ku fasirmi kara qofku hadduu adeegsado qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala wa qaala bacdunaasi dadka qaarkooda waxay yidhaaheen culimmada shuraaxda waxay yidhaaheen bacdunaaska sheekh wuxuu ula jeedaa xanafiyada xanafiyadu ula jeedaa inta badanna mar hadduu aahaar aharka ku hormariyo bacdunaas hadduu yidhaha inta badanba xanafiyadu lafdigaa u isticmaalaa imaamu albukhaari wa qaala bacdunaasi dadka qaarkooda waxay yidhaaheen waa xanafiye haadihi tan ay siiqa siiqada noocaasa qofkii adeegsada akhdamtuka haadihi aljaariya qofkii yidhaah waa caariyi dhahan bimacnaa fii kulli xaala walaa yucrad calaa curfi nnaas mana loo bandhigayo curfiga naaska akhdamtuka haadihi aljaariya qofkii yidhaah haadihi caariya lafdigaas waxaa lagu xambaari caariya lagu xambaari marka waa raddi uu radinayo wuxuu ka cabiray wa qaala bacdu nnaas isagu wuxuu qabaa imaamu albukhaari raximah llahu tacaala lafdigan sharciga wuxuu ku soo arooray inta badan loo adeegsaday akhdamtuka haddii la yidhaha hibo hibo oo raqabada yacni qofkan loo hibaynayo kaasaa markaas sharciga inta badanba loogu isticmaala akhdamtuka wa in qaala hadduu yidhaaho shaksigii hadduu yidhaaho kasawtuka waxaan kuu labisay haadaa kan kaasoo athawba marada ah fa haadihi siiqadan iyaduna waa hibataas siiqadaasi waa hibo oo waxa weeye marka lababa waa muxtamil inuu sheekhu ula jeedo wa in qaalada inuu ula jeedo tatimatun min qowli bacdi nnaas oo bacdunaaska hadalkiisii inuu ku xidhiirsan yahu sheekhu ula jeedana suurtagal inuu tahay min qowli alimaami albukhaarina waa suurtagal labadaba culimmada shuraaxda way ku sharxeen haddii la yidhaha waa tatimatun min qowli bacdi nnaas waxay noqoneen bacdunaskiiyo xanafiyadiiyaa mas'alada ku tacaaruday iyagiiyaa isku bushiyo waxay isugu bushiyeen markii la yidhaha akhdamtuka haadihi aljaariyana waxay dhaheen waa caariya fii kulli xaalatin kasawtuka haada thawbana waxay ku fasireen waa hiba hibay ku fasireen maxaa marka labadan lafdi labadan lafdi haddiiba sidaas uu yahay lafdiganna maxay u dhaheen caariyo lafdiganna maxay u dhaheen hibo maxaa farqiya wey labada farqi yacni labadan lafdi farqiga u dhexeeya muxuu yahay taasuu ula jeedaa ku radina waxaa kaloo suurtagala min qowli imaami albukhaari inuu yahay wa in qaalada oo markaa la yidhaha qaala albukhaariyu wuxuu yidhi wa in qaala shaksigu hadduu yidhaah kasawtuka haada thawba maradanaan kuu labisay hadduu yidhaah fa hiya hibatun waa hibo waana saasay jumhuurtu qabaan oo lafdigan hadduu qofku adeegsado oo uu yidhaaho kasawtuka waxaa lagu xambaari hibo maradii waa ku siiyey waa kuu hibeeyey ayay ka dhigantay maxaa yeele qur-aankuba sidaasaa ku soo arooroo ilaahay wuxuu yidhi fakafaaratu idcaamu casharati masaakiina min awsadi maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw kiswatuhum masaakiintii oo loo labisayo macnaheedu maa inta loo labisto waa caariyo ha laga soo ceshado lafdiga caariyo qur-aanka uma isticmaalo aw kiswatu maxaa loola jeedaa waa qofku hadduu dhaarto kafaaratulyamiin waxaa u noqonaya toban miskiin inuu mid walba mara uu siiyo aw kiswatumaa qur-aanku ka cabiray waxaana loola jeedaa siin waa la siiyey wey lagama ceshanayo marka caariye ma aha qofku hadduu yidhaha kasawtuka hada thawba fa haadihi hiba hiba loo isticmaalo qaala alimaamu albukhaariyu raximah allahu tacaala xadaثna abulyamaan huwa alxakm bnu naafic alximsiy qaala akhbarana شhucayb شhucayb bn abi xamsata qaala xadaثna abu zinaad can ilcraji can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula اllahi rasuulka alle salى اllahu alيه wasalam qaala wuxuu rasuulka alle haajara ibraahimu ibraahim wuxuu la soo haajiray bisaarata saaruu la soo haajiray xaaskiisii saara faacdowhaa saara waxay siiyeen aajara addoontii aajara la dhihi jiray waatii ninkii meliga ahay oo gaalka u soo hadiyeeyey wey aajara farajacat saara dibay u soo laabatay faqaalad markaasi waxay tidhi saara ashcarta ma ogaatay nebiyullahi ibraahiimow anna allaha ilaahay kabata ilaahay inuu halaagay oo ilaahay uu dulleeyey alkaafira bimacnaa adalla gaalkii ilaahay inuu dulleeyey ilaahay ma ogaatay wa akhdama ay akhdamanii mafcuulkii horaa laga xadfay uuna khaadim iiga soo dhigay weliidda addoon lafdigaasuu ka rabaa imaam albukhaari maxaa loo isticmaalay sharcigu muxuu isticmaalay wa akhdama weliidda macaariyaa looga dhigay gabadhan caariye marka addoonta la soo siinayey yacni ayaan ha kuu soo khidmayso kabacdina igu soo celi gaalku ma dhihin lafdiga waa akhdama waxaa loo adeegsaday bimacnaa alhiba hiba loo adeegsaday wey yani hiba iisoo siisay saasuu ula jeedaa imam الbuخaari raximah الlahu taعala qaala اimaamu الbuخaariyu raximah الlahu taعaalى baabun hada midkani baabun baabu وqاaل بن سيrيn محamed بن سيrيn wuxuu ka wariyey عن أbي هurayra uu ka wariyey عن النaبiي slى الlaهu عليه وasلم faأkhdamahaa haajira faأkhdamahaa boqorkii haa gabadhii wuxuu khaadim uga soo dhigay waa saare saare wuxuu khaadim uga soo dhigay ninkii boqorkaa oo gaalka ahaa haajara haajar uu soo siiyey waa lafdiga akhdamahaa haddana ayaa laga cabiray iyadoo loola jeedo bimacna الhiba qaala الimam الbuخaariyu raximah الlahu taعaalى baabun hada midkani baabun baabu idaa xamala shaksigu hadduu xambaaro hu shaksi kale calaa farasin faras hadduu ku xambaaro bimacnaa tasadaqa loola jeeda idaa xamalahu shaksi hadduu ku sadaqeysto calaa farasin faras hadduu ku sadaqeystaa loola jeedaahe lafdilxamliyu asagu adeegsaday lafdulxamli ayuu adeegsaday idaa xamala shaksigu hadduu xambaaro hu shaksigii calaa farasin faras hadduu ku xambaaro sadaqa asagoo ula jeeda fa huwa xukumkaas oo xamliga ah kal cumraa ka xukmi alcumraa wasadaqa xukumkii cumradii iyo sadaqadiiya lafdulxamli lagu xambaariyo hadduu yidhaaho xamaltuhu calaa farasin siiqadaa hadduu adeegsado waa bimacnaa tasadaqtu calayhi farasaan ku sadaqaystay lamid ta acmartuka haadihi daaray lamid ta xamaltuka calaa hada alfaras iyo tasadaqtuka iyo iyo acmartuka iyahaa iyo kulli waa bimacnan waaxid wey saasuu ula jeedaa imaamu albukhaari oo lafdulxamli qofku hadduu adeegsado waxaa lagu xambaari bimacna asadaqati iyo bimacna alcumra oo waxay noqonaysa shaygii inuu milkinayo shaygii asagaa milkiyey qaala alimaamu albukhariyu raximah allahu tacaala wa qaala bacdu nnaasi dadka qaarkood waxay yidhaaheen waa iska xanafiyadii mar hadduu saas u cabiro abi xaniifa ula jeedaaw wa qaala bacdu nnaasi dadka qaarkood waxay yidhaheen waa abi xaniife lahu shaksigii wuxuu leeyahay hadduu lafdulxamli adeegsado u yidhaaho xamaltuhu calaa farasin aan ku xambaaro hadduu yidhaah lahu shaksigii wuxuu leeyahy u yidhi abi xaniifa an yarjica inuu laabto fiiha fii tilka alhiba hibadaas waa ku laaban karaa saasuu abi xaniifa yidhi laakiin jumhuurulculamaa waxay leeyihiin lafdulxamli iyo lafdusadaqa ha adeegsado lafdulcumra ha adeegsado lafdulhiba ha adeegsado kulli waa bimacna waaxid oo laa yarjicu fiiha dib uguma laaban karo liannahu inta badan saxaabadu waxay adeegsadaanba xamartuhu calaa farasin xamaltuhu calaa farasin waxayna ula jeedaan waan ku sadaqaystay waan ku sadaqaystay ula jeedaanoo marka lafdulxamli lafdulcumra lafdulhibati lafdusadaqa kulluhaa bimacna waaxid weeyo laysa lahu an yarjica fiiha xaquma laha kuma laaban karo sida raajixa sidaas قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي وعبد الله بن زبير الحميدي أخبرنا سفيان هو سفيان بن عيينة قال وحر سفيان سمعت مالكا عن مغل يسأل حال سؤال زيد بن أسلم المدني قال وحر زيد بن أسلم سمعت أبي يقول قال عمر حملت على فرس وك لفظا معنى صدق أيضا الله استعماله صدق النغنى غفك وانا ملكنا مرك الله بكره قال عمر وحيري xamaltu waan sadaqaystay calaa farasin farasan sadaqaystay fii sabiili illah jidka ilaahay aan faraskaa ku sadaqaystay fara'aytuhu faraskii aan arkay yubaacu xaal faraskii la gaday fasa'altu rasuula allah rasuulka ilaahay aan su-aalay sala allahu calayhi wasalam faqaala markaasuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tashtari ha iibsanin walaa tacud fii sadaqatika sadaqadaadina ha ku laaban ayuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam inuu marka bimacnaa sadaqa u yahay lafdulxamli taasaa daliilu ah allah subxana wa tacaala